إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay howlgal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho khasaare ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo lacag baada ka doonaya ganacsatada suuqbacaad ayaa meheradaha ganacsiga ku dulqunfulay ganacsatada xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa bilaabay in meedadka heeladooda ee laga saaray qabuuraha iskuul bulusiyo ay ka dhoofiyaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho filimkii alkataa'ib ka soo saartay weerarkii ceeldheer ayaa lagu daawaday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose iyo degmada jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ragga ku shaqaysta farsamada gacanta ee muruqmaalka ah ee ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa qaati ka taagan dad ajaanib ah oo kala wareegay shaqooyinkooda qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay sheegeen inay kala kulmayaan madaxweynaha dowladda federaalka walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa diya u kala qaaday beelaha xawaadle iyo gaaljacel ee wadadega walaayadaas
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaafadda macalin nuur ee degmada dharkeenley maanta ku dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan lagu dilay dharkeenley ayaa lagu magacaabi jiray cabdinaasir kaas oo ahaa madaxii saadka ee c i d da dowladda federaalka khasaare ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar dagaalkan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsana dowladda federaalk ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada dharkiiley ee magaalada muqdisho ciidamada israsaaseyntan ay dhex martay ayaana kale ahaa kuwa biliiska iyo nabad sugidda dowladda federaalka waxaana inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay dagaalkan laba askari oo ka mid ah dhinacyada ay dirartu dhex martay ee askarta dowladda federaalka iyadoona markasta ay suuragal tahay in iska hor imaad kale uu dhex maro askartan waxaana ay wararka qaarkooda tibaaxayaan in khasaaraha dagaalka intaasi uu ka badan karo maadaama dagaalka uu goor dhow dhacay ma ahan markii ugu horeysay oo askar ka wada tirsana dowladda federaalk ay isku rasaaseeyaan gudaha magaalada muqdisho balse waxaa marar kala duwan sidan oo kale magaalada muqdisho uga dhacay israsaaseyn dhex martay askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana uu dagaalkan qayb ka noqonayaa kuwii isaga ka horreeyey ee dhex maray askarta dowladda federaalka ilaa iyo hadda waxaan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay israsaaseynta askartan ka wada tirsan dowladda federaalka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo lacaga baada ka doonaya ganacsatada suuqbacaad ayaa meherada ganacsiga ku dulqunfulay ganacsatada cali aadan ayaa ka waramaya xilli uu xarkaha goostay boobka iyo bililqada xubnaha ugu sarreeya dowladda federaalka ay ka wadaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ganacsatada ka howlgala suuqbacaad waxay cabasho ka muujiyeen lacago baad ah oo kusoo rogay maamulka gobolka banaadir ganacsatadan oo shir jiraad ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in askar xiran dariiska ciidanka ay usoo daateen xarumahooda ganacsiga kuna amreen min shan iyo toban dollar oo baad ah waxay sheegeen in markii ay ka biidiideen bixinta lacagahaasi baadda ah iyaga oo awood militari u adeegsaday ayay xireen xarumahooda ganacsiga saakay waxaan ka war helnay bakhaartii oo wada xirxiran dukaamankii oo wada xirxiran niman qufulla wataan oo dadkii ku dhex xiraayo oon ugu tagnay saddex qofood oo bakhaar hula inta lagu kor xiray ee iyagoo ku kor xiran ninna qori loo istaagsan yahay wallaahi waxaas aadaan uga xumaanay marka laysoo wacan oon tagana waxaan u tegay niman qoryo sito oo ganacsatadii maharadadoodii iridda la taagan qoryo la taagan oo dhahayo keen shan iyo toban doolar ama baqaalka xir warnin say wax u wadiin maya maya cidaan la hadlayna ma leh waxaan u baahannaha shan iyo toban doolar ama baqaalka hala xiro waxay imaadeen saddex jeer eh, laba jeeroo ka mid a horey u imaadeen way naga xireen dukaanka dukaanka xir maxaad u baahan tahay shan iyo toban doolar u baahana maxaad igu qabatay waxba kuwama qabana dukaankan xir amba shan iyo toban doolar dhiibay yiraheen Eh, ugu dambeyn shan iyo toban doolar ma dhiibi karaan dhahay dukaanka waa la xiray suuqley dham ay wada yimideen dadka dhan dukaanka waa kasoo wada xireen Eh, hadday dukaanka wada xireen maalintii maanta hadda biriga la joogay imaadeen soo saddex naqteen Eh, dukaaminkii way wada xireen dad oo weliba xamaaliya oo baqaara xamaalay ugu yimideen kasoo baxay dhaheen war waa shaqaysano maxaa naga rabtaa haddii la yidhi qunfili korga saareen waa qayb ka mid ah silsilado cabasho ah oo maalin walba warbaahinta ay la wadaagaan reer muqdisho kuwaas oo u badan lacago dheeraad ah uu kusoo rogo maamulka gobolka banaadir xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa bilaabay inay meedadka eheladooda ka saaraan qabuuraha iskuul buluusiyo ayna ka dhoofiyaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya xubnahan oo ka tirsan dowladda federaalka kuna aasna qubuuraha iskuul buluusiya ayaa waxaa meydadkooda lagu daabulay diyaarado kuwaasoo loo qaaday qaybo ka mid ah gobollada dalka meydadkan ayaa ah kuwa lafo asaas oo ay tahayna waxaa la saarayaa diyaaradda sida ay sheegayaan xubno xilalka haya dowladda federaalka iyo kuwa horey xilalka laga xayuubiyey waxayna intaa ku dareen inaysan muqdisho wax lagu aasi karin oo ay u qaadayaan meelo ka baxsan iyadoo duleedka xamar aysan isku aamini karin muuqaalo lagu duubay si qarsoodi ah maadaama dowladda federaalka u diiday in warbaahinta ay gudaha u galaan si ay usoo tebiyaan waxyaabaha mucjisada leh ayaa lagu baahiyey baraha bulshada waxaana goobta ku geedaaman ciidamo aad u badan oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee ciidanka sida booliiska kuwaasoo dadka baaraya taleefanada ka qaadaya si aan usoo gudbin xaqiiqada taala qubuuraha iskuul buluusiya qaar ka mid ah xubnaha dowladda federaalka oo meydadkooda lasoo baxay oo u warramay saxaafadda iyagoo kusii jeeda garoonka diyaaradaha ayna saaran yihiin gawaarida ambalaasta waxay xuseen in magaalada waxaa loogu duugi waayo xubnahan ay tahay sababo amni iyo baqdin ay ka qabaan ciidanka al-shabaab maanta waxaa halkan saaran ambalaastan ayadii warsan xaaji oo shan sano ka hor geeriyootay xilligaasoo aan ku dugnay qabuuraha hadda mootada laga soo barakiciyey iskool buluusiya xilligaas ayay waxaan meesha ugu duugnaa waxay ahayd xaalado amni darteed maadaama dadka mas-uuliyiinta dawladda la shaqeeyo aysan muqdisho bannaanadeeda aysan meedad ku duugan karin xilligaasoo dad mas-uuliyiin ay ka soo qaybgalayeen aaska Een, hadda waxay ka mid noqotay barakacayaasha een, mootada laga soo barakiciyey iskool buluusiya baahidii aan waagaas ugu duugnayna weli wayna haysaa Een, magaalada bannaankeeda waxaa waaye ma aadi karno amni ahaan saas daraaddeed annagoo ka xun maanteeto ayaan waxaan ayadiin go'aansannay inaan ku soo duugno gobol ama magaaladii ay ku dhalatay ayada ayaday halkaasoo aan isleennahay waxay ku heli lafaheeda badqabbay ku helayaan oo mar kale looguma bixin doono runtii arrin aad iyo aad aan ugu naxnay noqotay si kastaba ha ahaatee dhowaan dowladda federaalka ayaa waxaa kasoo yeeray hadal la yaab iyo amakaah ku reebay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ka gadaal markii loo sheegay in muddo toban maalin gudahood ay kala baxaan meydadka ku duugan qubuuraha iskuul buluusiya halkaasoo sida dadka ay sheegayaan ku duugan dad kor u dhaafaya konton kun oo ruux dowladda federaalk ayaa sheegtay in goobtaas ay ka dhisayso xidho tababar sida ay ku andacotayna waxay sheegtay inay ku tababarayso ciidankeeda filimkii ay alkataa'ib ka soo saartay weerarkii ceeldheer ayaa lagu daawaday deegaanka kuuyabarow ee walayada islaamiga shabeellada hoose iyo degmada jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose mahad cubeyd ayaa ka waramaya
muuqaalkii xiisaha badnaa ee ay dhowaan soo saartay alkataayib al ikhbaariyah ayaa habeenkii xalay lagu daawaday magaalooyinka kunyo barrow iyo jamaame oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo shabeellaha hoose dad fara badan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa u soo daawasho tegay filimka waxayna u warrameen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayagoo cabiraya shucuurkooda ku aadan muuqaalada ay ku daawadeen filimka ee ku saabsan dagaalkii ka dhacay ceeldheer ugu horreyn waxaan ku hormarayaa magaalada kunyo barrow waxaa halkaasi fagaaro ku yaalla isugu yimid dad isugu jira rag iyo dumar oo daawanayay filimka waxayna cabbireen aragtidooda ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa ragga
si fiicanaan u daawaday hadda iguma horreynin markaan waxaa la dhihi karaa filin oo noociisa aan dhowaanahan aan la arkin aa la dhihi karaa waxyaabaha isoo jiito waxaa ka mid ah nin oo khudbadaynaya oo murtad khudbadaynaya oo dhahaya magaalada waan sugnay ammaankeedu waa sugan yahay isla haddana baraatikaal qaraxiiba meeshuu ka dhacaya isigii oo hadalkii wato uu ordaya ayaa ka mid ah waxyaaba kusoo jiidinaya
erda ilaahay subxaana wa tacaala qofkii kitaabkiisa la dagaalo meesha ku dambeyn waa la yaqaanaa jab iyo naasabeel ayaa ku dhacay gaaladii meesha la geeyey ceeldheer filka maasha maasha allah boqolkiiba boqol aad ugu farxay maadaama iyaga hadda guuri iyo been iyo waxa ay sheeganayaan kolleyba waxay alkataaba soo banaan dhigtay ilan meesha waxaa yeelaa itus ay taabsii mujaahidiin insha allahu tacaala beenta ay sheegayeen murtadiinta iyo khiyaanadii ay sheegeen ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dahariyey anagoo ayagoo leef inaan daawanno runtii waxaan aad ugu farxay filinka markii aan daawayo runtii oo aad ii qilogeliyey waxaan arkayna nimanka macnaha murtadiinta ee jagada soo jartay ee diinkalee la dagaalay ee raaya tawxiid insha allahu tacaala si dejiyeen raayadii daaquudka saarayeen insha allahu tacaala markii baktigooda la wariyay ayagoo maxaabiist ahaan garbadub loo wado runtii meel egeynawn iyo baktigooda meesha la wariyay insha allahu tacaala runtii aad iyo aad baan u farxanay qalbigeena way noo qaboojiyeen bismillaah runtii caawa waxaan halkan ku daawanay filin aad u xiiso badan oo masiir kataayiba ka soo saartay dagaalkii taariikhda galay ee ceeldheer runtii filinka aadku xiisaha badan waxaa qeybaan ku aragnay in odaygii dhahaya madax shabaab ha la keeno madaxiisa runtii fagaaraha lagu toogtay oo lagu bejiyey waxaa kaloo ka mida runtii arday ee maxaa la dhahayay ciidan ordi waaye oo runtii orodka gebay oo nolosha lagu qabanayo oo dhahay runtii wamashaa layga carray sidoo kale qaar ka mid ah dumarkii u soo daawasho tegay filimka ayaa aragtidooda dhiibtay halka qaar kalena ay shucuurkooda ku aadan dagaalka iyo filimka ku cabireen buraanbur waxaa la idhahaa umu camaara filimkii waxa iiga baxay wax aad iyo aad u weyn ninkii qosol gariirka qabo oo keligiis isla qoslaayay ee asoo madaxii laga jaray haddana madaxiisiyo noolmadaxiisiyo sawirkiisa lasoo agdhigay aa iigu yaab badnaay waxa kaloon ku farxay maxaan ku idhaahdaa iyagoo bacaadkii qotayee naf ka daya inay ciiddii isku badbaadiyaan oo ay dhufaysay ka dhigtaan wax ay gacantooda ku qoteen markay carari waayeen oo haddana laysku helay fagaarihii ceeldheer oo barxad ah oo geed loogu soo gambaday uusan jirin iyo ayagoo maxaan ku rahdaa firxadkooda is-aqoowaayey ilaahayaa ku mahadsan uma mujaahidiinta gacmahooda arinkaas maxaan ku rahdaa ku fuliyey waxaa ka mid ah dadki daawaday filinka filinka daawaday marka filin lagu farxayo ahay horta quluubteena aada u farxadgeliyey waxaa la yaab anigu noqotay odaga weyn oo meesha asagu booteynayo oo dhahay dadaa madaxa kasoo jarayana asagana meesha qaato qaato maxamuud ugu dhintay ayaa aada igula yaab badnaay wallaahi waxaa iga muuqanayo cifra ayaa ku sugan meeshaas meeshaas cidlada oo geed lagu gambado lahayn nimanka u bareer oo ugu tegay ayagana waxaa muuqata inaysan wax ay ku dagaalamayaan caqiido iyo waxba aysan leen aysana ka hor istaagi karin wax yar xitaa aysan adkaysan karin oo ay sii kala yaacayaan aysan gadaalba soo fiirinayn iyo wixii meesha u yaalay bishaarada ceeldheerani wuhu waanu beegahayaa raggii ceeldheer galoo hoogaala ciiribtireen oo bakhtigoodii jihiidayo oo baabuur ku xidhay ba'ayna uga siiyey oo xaabartaani dhigay waa rag rabbigooda raaligiili inaa ribaad ku jiro allaah guuleheeya geeswa halbay ku nool yihiin filinka iyo maxay tood ceeldheer dagaalkii ka dhacayba anigoo soo koobayo baraamburkii aan ka tiriyay waxawaaye anigoon ahel u ahayn xoogaa xamaasad yar ay qaaday marka waxaan leeya bismillaah ridadii labaahabaashooho beerka loohoga dhaaxay beerkoodna la bireheeyayo hoy bahale u cuneen barxadda cehel dheheerna bakhtiigooda loohoga taagay baawuurtii laga qaata hubkii ay lasoo baxeen walima bareheerayaa baaqigay ka haaray barxadii abaahaajiyey bootadii dhigeen abaaji waxaa la dhacaa ceeldheer iyo masigwaa meel u dhexayso weliba kasii shishayso marka meeshaas waxaa lii sheegay iyagoo kale farxana inay tageen marka waxaa kalan leeyahay turkiga tiiraadihiisa iyo hootaankii kama tartaaro maraykan soo hoduuhuula iyo hoomiga kama cabsado talaahay ahaan maaraaye xeer ahaaday ku taqaadumaan asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu
sidoo kale meelaha filimka lagu daawaday waxaa ka mid ah magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi isugu soo baxay oo goob fagaare ah filimka ku daawaday rag iyo dumar fara badan daawashada filimka kadib ayayna u warrameen warbaahinta islaamiga ah ayagoo aragtidooda dhiibanaya
magacay anigoo ku bilaabo waayo waa abuu mascuud ee jooga degmada jamaame waxaa caawa daawana filan aad u xiiso badan waxaana filanka u ahaa filan aad u xiiso badan la wada sugaayey ani waxaa i soo jiitay waxyaalaha la yaabka badan ninkii lahaa mur- shaba- mada- shabaab madaxooda ayaan halkan keenaynaa ee asagoo sii dabadhacayo xabadda sii dabagedinayso waxaa i soo jiitay kuwo badan oo sida maraykanka oo kale u jarteen jeegada oo maanta ilaahi subxana wa tacaala mujaahid gacanta ku haya cawada waxaan ku daawanay degmada jamaame ee filinkii ay soo saartay kataab al akhbaariya ee ku saabsanaa macrakadii ceel dheer ee lagu xasuuqay murtadiin aada u fara badan alla ayaa ku mahadsan run ahaantii indhahayna iyo qalbigana wuxuu ku qowbsaday ee murtadiintii lagu keenay jeegaqabadka deegaanka ceel dheer ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee galguduud oo la bursanayo ee qaarkoodna gacanta ayagoona nool lagu dhigay anigoo ah magacaya sacda qali maxamed waxaan joogaa degmada jamaame cawad waxaan fiirsanay ee, filinkii aldheer Ee, maanta ee, waxaan xiisa u lahanin hal ruux bursanaya toban ruux waxaan x- maxaabiis la soo qabtay maanta farxaddii lama soo koob karo cawada anigoo ah uma iman oo joogto gobolka jubbada hoose ee degmada jamaame halkan waxaan ku fiirsannay caawa ee filin aad iyo aad u fiican oo sidii ilaahay cadowga ilaahay sida uu ilaahay uu gumaadayo maasha allah allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay waan soo dhowaynayaa alxamdulilaah caawa shuxurteena aad iyo aad ay u kacsan tahay Ee, waxaan daawanay gaaladii murtadiintii lagu laayay ceel dheere baktigooda daadsan ayagoo sii carara ila laaynaayo waa wiilal yaroo mujaahidiin ah soo qaqabanaayo iyagoo maxaabiistooda ayaan caawo daawanay maasha allah ilaaha ku mahadsan allaahu akbar muuqaalkii laga soo saaray dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud uuna baahiyey kanaalka wararka ee alkataib ayaa marba marka ka dambeysa waxaa aad u soo badanaya dadka daawanaya
ragga ku shaqaysta farsamada gacanta ee muruqmaalka ah ee ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa qaati ka taagan dad ajaanib ah oo shaqooyinkoodii la wareegay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader dadka ka shaqaysta farsamada gacanta ayaa waxay cabasho xoogan ka muujinayaan shaqooyinkoodii oy la wareegeen dad ajaanib ah aabba shaqadani ka korsada carruurtiisa ayaa waxa uu sheegay isagoo warbaahinta la hadlaya in shaqooyinkooda oo dhan ay la wareegeen niman ajaanib ah islamarkaana iyagu ay yihiin kuwa shaqo la-aan ah
darbigaan soo fadhiisanaa shaqo ma hayno shaqada waa yarta aad ma jirtaa marka dee sida walaalkii hore uu sheegay shaqooyinka waxaa la wareegay eh, dad caddaana ayaa la wareegay oo la keensaday soomaalidii waa laga tegey marka eh, waxaan aaminsanahay aniga eh, in puntland ay dowlad ka jirto Eh, maca kadaalika eh, waxyaabihii aan dowladda ka rabnay waa ka weynay waa ka weynay inay maaragtay eh, hoos noo eegaan in macnaha ay nala socdaan xaaladeen siday taa nala socdaan ayaan rabnay waxaan ka cabaynaa waxa shaqaa maba haynaba shaqooyinka horena waa soo baaba'een anigu waa la yaqaanaa shaqadii hore waxay sarifeed way soo baaba'day hadda gaari xabsan ku shaqaystaa shaqadii waxaan qaadna malaba shirkaduba gaaray keensadeen shaqooyinka ay ragga ajaanibta ah la wareegeen waxaa ka mid ah tubagelinta guri dhisida iyo shaqooyin kaleo farsamada waxayna dadka ku nool magaalooyinka maamul goboleedka puntland ay haatan wajahayaan shaqala-aan baxsan soomaaliya ayay dadkoodu yihiin kuwa intooda badan shaqala-aan ah halka maamulada shisheeyaha taabacsan ay dadka ku nool wadamada ethoobiya iyo kenya ay ku dhiirigelinayaan in halkani usoo shaqo raadsadaan islamarkaana ay maalgashadaan kheyraadka waddanka dhowaana yaad markii cabdirasaaq ibraahim maxamed oo ah wasiirka maalgashiga iyo degadaha ee maamulka somalilan uu dadka ethoobiyaanka ugu baaqay inay maalgashadaan kheyraadka waddanka soomaaliya yaala halka wasiir kale oo isla maamulkani ka tirsan uu sheegay in kumanaan dhalinyaro ay shaqaala-aan ku yihiin gudaha maamulka somalilan qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay sheegeen inay kala kulmayaan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed ciise ayaa ka waramaya
qaar ka mid ah dadka ku dhaqan muqdisho ayaa xasan sheekh ku eedeeyey in dhul ay leeyihiin uu boobayo ama xoog ugu qaadanayo sida ay sheegeen dhulka laga boobayo ayaa ah mid ay shakhsi ahaan u leeyihiin iyagoo warfidiyeenka la hadlaya ayaa waxay sheegeen in dowladda federaalka dhan walba u fashilantay dadka dhulka laga boobayo iyagoo ka cabanaya ayaa waxay yidhaahdeen xasan oo waxaad ku fashilantay dowladdii oo waxaad ku fashilantay ciidamadii oo waxaad ku fashilantay calanka lagu dhiibay haddeeraad waxaad u bareedhay dad goortaad wixii dowladii lahayd intaas soo dhammaysay nin shacbi guri uu leeyahay oo laba boqoloo jeer laga xukumay oo maxkamaddii ka xukuntay oo nin walba arkay oo sabrologasi damaaliyaala tahay wiilal moodhiyaan oo ilmaadeer tahay oo meel walba daba ka taagaayo waxa bela ay u dhisayaan aan la aqoon baa tiri waa xukumaya maanta xamar sannadahan waxaa ka socda meel soo fiirso meel aa qabsato soo fiirso anna kuu xakumee haddee markay noqoto meel nin gurigii soo fiirso aniguna waxaan kuu joogaa gobolkii iyo maxkamaddii aan kuu xakumee soo qaado qaaday qaaday liqiwaa baa ku xigta cabashooyinka dhulboobka ayaa joogto ka ahaa caasimada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka ayaa si aad ah loogu eedeynayaa inay dhulboob daran ka wadaan caasimadda dhul guud iyo mid gaar ahba warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan walaayada islaamiga hiiraan ayaa diya u kala qaaday beelaha xawaadleh iyo gaaljecel ee wadadega walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay diyo ku kala wareegayeen beelaha gaaljecel iyo xawaadle ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah hiiraan waxaana joogay goobta ay munaasabadu ka dhacaysay martisharaf isugu jiray culamo iyo nabadoonnada labada beel waxaana diyadan oo ahayd boqol neef oo geel ah oo labaatan ka mid ah ay cafiyeen awliyaa u damka ah lagu wareejiyey nabadoonka beesha xawaadleh nabadoon cabdiraxmaan xaaji xiray waxaa ilaahay mahaddiisa garabta in shareecada islaamka lagu kala qadanaya diyo boqola oon ciidan dureerayo qoryo iyo aanrab walle dhaar aysan daba oolin oo ilaahay baa waajibiyey ilaahay baana igu waajibiyey ilaah iga dilay ilaahana iyo ilaah igarsi lagu kala qaadanaa ilaahay baa ku mahadsan mahadda ilahay sooma koobi karno intaa kadib waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel siddeetan halaad boqolkii diyada oo ku waajibtay beesha gaaljecel khaasatan xifaaf ama caafi ee ku waajibtay markii wadahadloo lasaga yimid kabacdi oo ay walaalnimo laisweydiistay labaatana laga tegay siddeetii kale ayay galabta wareejinayaan waxaa kala wareegay anigoo ah naqiibka beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiiri barre waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel cabdiraxmaan bakool waxaa kala wareegay waa mahadsan yihiin sidoo kale waxaa isna madashay ka dhacaysay munaasabadan ka hadlay nabadoonka beesha gaaljecel ee nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool isagoona diyada ku wareejiyey nabadoonka guud ee beesha xawaadle intaa kadib galabta waxaan taaganahay xaflad geel wareejin ah ayna ku kala wareegsanayeen laba beelood anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel walaayada islaamiga hiiraan waxaan siddeetan neef oo geel aan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadle naqiib cabdiraxmaan xiirey geelaas boqol neef ayuu ahay labaatan waa noola cafiyey siddeetankii kale ayaan wareejinnay ilaahay baana ku mahadsan shareecada islaamka lagu kala qaatay kitaabka ilaahay baa lagu xogmiyey sidaas ayaana galabta ku wareejinaynaa iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin wanaaggan iyo sharaftan ama wax wareejintan khaymaha badan leh ee ilaahay shareecadiisa loo soo xogun tagay aysan dhicin sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka munaasabadan diyo wareejinta lagu casumay sheekh axmed dheere oo ka mid ah culammada diinta islaamka wuxuu shiiqa ku dheeraaday ka hadalka ahamiyadda ay shareecadu siisay ilaalinta dhiigga ruuxa muslimka ah waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala ruuxa muuminka naftiisii wuu ixtiraamay waana wanaajiyey waxayna ka mid tahay kulliyaadka shanta ah ayay xifdu nafsiga ka mid tahay xifdu diin baa u horraysa diinkii la ilaaliyo la barto loo jihaatamo waxaa ku xiga waa xifdu nafsi almu'min ruuxa muuminka naftiisa in la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinaa diintaa la barayaa muslimka xaqiisaa la barayaa waa midkaa isagaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu naga reebay ruux muslina xaq la'aan in la dilo ilaahay wuxuu la xidhiidhiyey shirkiga ayuu la xidhiidhiyey والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أي الله سبحانه وتعالى ليه صفاتك مؤمنين توحى كمدة وحى لله إن مع عبوديان طلبات وامحي naf muumin oo xaq la'aan lagu dilay ma bannaana lamana ogola ilaa xaq mooyaane xaquna waa maxay walciyaadu bilah ruuxii wuu ridoobay ruux muslin uu dilay waa midkaa isaga ah wilayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidan oo kale marar kala duwan waxaa kaga dhacay munaasabado ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha muslimiinta ah ee dega deegaanada wilayaadka islaamiga ah iyadoo arrinta ay timid kadib markii qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega wilayaadka islaamiga ah lagu kala xukumay shareecada islaamka warkii o aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa